waxay mudanayaashu iga gudanayaa shaqadoodii dastuuriga ahayd oo loo igmaday loo doortay u fadhiyeen wakhtiga intaa leegshir xidhanna u yeesheen inay wax iska weydiiyaan guud ahaan xaaladda dalka gaar ahaana qadiyadda laascaanood waxayna ka soo saareen qodobadan ugu horreyn mudanayaashu waxay tacsi tiraanyalo u dirayaan ciidamada qaranka iyo shacabka labadaba ku dhintay dagaalkii qaraadhaa ee ka dhacay magaalada laascaanood iyagoo ka tiiraanaya sanoo ka xun waxayna leeyihin wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay ha shaafiyo alla ha bogsiiyo sidoo kale goluhu wuxuu ku baaqayaa oo taageerayaa soo jeedintii salaadiinta ee ahaa baaqa nabadda inay joojiyo xabad joojin la sameeyo xabad joojin la sameeyo oo la taageero xabad joojinta labada dhinacba garaadada iyo salaadiinta ciidamada la kala durkiyo qadiyadana runtii waa qadiyada aanu isleenahay waxaa ku imanaya xalka si loo badbaadiyo dhiigga qodobka saddexaad ee aanu soo garanay waxa weeye ee aanu soo jeedinana inaanu magacaabno guddi mudanayaalah oo ka shaqeeya qaabkii arrintaas salaadiinta u xil saaran iyo dhinac walba uga shaqayn lahayd sidii arrintaa xal looga gaari lahaa oo loo badbaadin lahaa dhiigga arrintaana runtii guddi baanu soo saari doonaa halkan ka magacaabi doonaa insha allah yaa ka kooban ilaa koob iyo toban xubnood ugu dambayn goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu aada uga xun yahay mudano ka mid a mudanayaasha golayaha wakiiladu intii lagu jiray fadhiga doodii iyo aragtidii mudanayaasha inuu dabadda u baxay awooddii golaha gacanta ku qaatay oo uu halkaa ka hadlay oo yidhi mesha waxba lagama wado aad baanu uga xunnahay ganaax baanu ka soo saarnay kal fadhigan inaanu ka soo xaadiri doonin golaha wakiilada wixii ciqaabana waanu soo saarayna insha allah bilbilah kariim oo mudane maxamed abiib yuusuf oo awooddii golaha qaatay halkaa ka hadlay aad baanu uga xunnahay aad baa umahadsantihiin